faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar ibraahim raadiyo cadaado jawaar
duhur wanaagsan halkan oo reediyo cadaada waxaad kusoo dhawaataan warka duhur qodobada maanta aad maqli doontaan waxaa ugu duroon golaha wasiirada somalilan oo aqbala dalab uga yimi madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi kaas oo aan hargeysa u tago madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo golaha guurta ee somalilan oo kasoo horjeestay safarka madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu ku tegi doono magaalada hargeysa oo gobolada waqooyi ee soomaaliya maxkamadda sare ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya xubno kala duwan ku riday rag ka tirsan maamulka gobolka banaadir kadib markii la sheegay inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qorqor oo maanta booqasho ku tegay talisada ciidamada xoogga dalka iyo booliiska ay ku leeyihiin magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowladda galmudug maamulka gobolka mudug oo sheegay in tallaabo milatari ay ka qaadi doonaan ciidamo ka socda dowladda federaalk soomaaliya haddii ay tahaan gobolka mudug ee soomaaliya khubiro dhanka amniga ah oo sheegay in dhibaato amni ay ka dhalan karto haddii la qaado dhagaxaanta hadda lagu jira qaar ka mid a waddanka u muhiimsan magaala caasimadda ah ee muqdisho wasaaradda amniga jubbaland oo shaacisay in ciidamada ugu badna oo ay dowladda federaalk soomaaliya eegeyso gobolka gedo ay isku dhiibeen ciidamada jubbaland ee ku sugan duleedka magaalada badaxaw ee gobolka gedo jubbaland golaha isbuldoonka jubbaland oo sheegay in madaxweynaha jubbaland uusan awood u lahayn in hubka dhegis uu ku sameeyo intaasaad maqasheen waxay ahayn qodobada ugu dookoran warka duhur ee reediyo cadaado goor u diyaagaro warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duur wanaagsan saaxiibadan dhegeysanayo waa duur axada taarikhda ku aaseysan tahay lix iyo tobanka bisha labaad ee februari sannada labaatan labaatan warsasaaraha duurkan waa mahad nuure axmed anigoo xasan ayaa idin warrami doona kusoo dhawaada warkii oo dhan golaha wasiirada somalilan ayaa aqbalay dalab uga yimid madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi kaas oo ah in hargeysa uu ka dugo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo dhinaca kale golaha guurta somalilan ayaa kasoo horjeesta safarka madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu ku tegi doono magaalada hargeysa ee somalilan gudoomiyaha golaha guurta somalilan salaamaan maxamuud aadan oo ka hadlay warar kasoo baxaya oo sheegaya in madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu ku tagaya magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan safar aan hore loo sii shaacin ayaa waxauu sheegay in arrintaas uu somalilan cadaas iyo codsiyo dhowr ah u soo jeediyey ra wasaaraha waddanka etoobiya doctor abi axmed islamarkaasna uu ka dalbaday in labaduba ay yimaadaan magaalada hargeysa ee somalilan waxa uu sheegay in xukuumadda somalilan ay diiday in madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo u yimaado magaalada hargeysa ee gobolada waqooyi ee soomaaliya ha yeeshee inta laba jeer ah uu codsigaasi usoo gudbiyey ra-wasaaraha waddanka etoobiya doctor abiy axmed ugu dambeynta wuxuu sheegay in ayagu aysan diidayn inuu yimaado hargeysa ha yeeshee ay ka doonayaan ay ka doonayaan kaliya inuu noqdo nin soomaaliyeed oo ka mid a wafdi la socda ra-wasaaraha waddanka etoobiya doctor abiy axmed dibadda waan imanaya anigoo aanu wada soconno war in laysan iskulasaa moodeen ma dee innagu waxa weeye waar ku soo dhoweyn mayno axmed maxamed ninka abi axmedna waxaan leenahay waar inaad yaro aanoo keenidii laakiin hadduu isagoo xambaarsan yimaado sida walaxduu beryaha u sitahay hadduu isagoo xambaarsan yahay maxaa yeelayna dee isna soo midna waa soo dhawaynaynaa midna soo dhawayn mayno ilay lagalama tasha waa nagada waa nagadaadu baynu hayna adaadan u kaadsan waa nagadaadaynu hayna waani daaya aladeeriikaadi kow war shuruudna ku xidhi maynaaha naga joogo waa yahay la yidhi oo la yidhi haddana dhigi waa waayey suruu waxba ku xidhi maynay waryaa noo keeni baanulen oo la leeyahay dowladdaa tidhi aan ku adyiidno aan ku ayiidno kow dee hadduu la yimaado dili mayno laakiin madaxweyne uma ictiraafsanin nin soomaaliyeedoo abel la socduur ha noqdo laakiin inagu waa waaraynaadero hanuayno weeyi abolotina muu bixin ma bixin walukaadi hadalka ii daaye abology ma bixin wixii uu yidhiba dib buu cunay wuxuu ka dhigay dembigii wuxuu u qaybiyey dadkii iyo dowladdii dadkeeda dhibaysay buu u qaybiyey wuxuu yidhi qolo waliba waa lahay dhibaato waar dadweyne dhibaato ma keene waa laga galabsadaaye haddiiba uu keeno madaxda qaranku maa dadweynehay laynaysa ma bixin abologigii dib buu u cunay markaa waxa weeye adeer abologina ma rabnayna ixtiraaftii uu dayib lahaa ma dayib u ahaa na ictiraafte inana ictiraafi maayo kow hadalkana iska dhigi maayo inuu ka aamuso alla qaad laakiin waxaanu leenahay war ictiraaf ka ma waxinagaga ba'ay ma jiraane la-aantiisii de inagu haddaynu ictiraafno maxaa k maxaa ka qabtaan yaha inagu aan is-ictiraaf yaynan dhexdeednana tuhmino saleebaan iyo muusena waa diidan yahay intayada kalena waa ogolla waan meeshu ma ahee wallaahi waynu wada dadaalaynaaye waa gaari la-ana carab iyo wuxuuna hortaagan soomaaliya dhowaan waxaa magaalada asaba ee wadahadlo aan weli la shaacin waxyaabihii ka soo baxay ku yeeshay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynaha somalilan muuse biix cabdi waxaana sidoo kale madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo goob fagaaraha oo shacabka somalilan uga raligeliyey duqeyn dhinaca cirka ahayd oo dowladda maxamed siyaad barre uu ka geystay magaalada hargeysa ee somalilan dhinaca kalogalaha wasiirada somalilan ayaa maanta cod aqlabiyaedla waxa ay ku aqbaleen soo jeedinta madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ah inuu magaalada hargeysa caasimada somalilan u tago madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo boosho taariikha madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa toddobaadkii hore waxa uu ku dhawaaqay raaligelin qaran oo ku wajahan shacabka iyo madaxda somalilan doqeynta uu geystay xukuumaddii gacaanka ahayd militariga somaliya ka geystay gobolada waqooyi ee soomaaliya golaha wakiilada guurtigan ayaa ay loo gudbiyey qodobadaasi waxaana iyaguna ay kasoo horjeestaan arrintaasi maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ayaa xukuno kala duwan ku riday rag ka tirsan maamulka gobolka puntland kadib markii la sheegay inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab cabdiqadir cabdiraxiin aadan warkan ha faahfaahiyo maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa xukuntay kusumihii agaasimihii shaqaalaha gobolka banaadir nuur cali maxamed mahadalla kaas oo la sheegay inuu ka mid ahaa in muddaana ula shaqaynayay xarakada al-shabaab baaritaan dheeraada oo ay samaysay maxkamaddu ayaa lagu sheegay in madaxii shaqaalaha ee gobolka banaadir nuur cali axmed mahadalla uu saddex sano la shaqaynayay al-shabaab islamarkaana haba yaraatee laamaha ammaanku intaas oo dhan aysan ka warqabin maxkamadda waxay sheeke waxay sheegtay in lagu xukumay ninkan hal saddex maxkamaddu waxay sheegtay in ninkan lagu xukumay saddex sano oo xariga iyo sidoo kale in weli baaritaano lagu sii sameeyo shakhsiyaad la sheegay in isaga ay la shaqaynayeen sidoo kale maxkamadda waxa ay maalmahan baaritaano ku waday islamarkaana ugu dambayn la fasaxay cabdullaahi cabdiraxmaan maxamed oo walaalo ay ahaayeen basiiro oo la aaminsan yahay inay ahayd gabadhii isku qarxaysay xarunta gobolka banaadir islamarkaana qaraxaasi toddobaadyo kadib uu u geeriyooday guddoomiye hore gobolka banaadir injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow maxkamadda iyo sidoo kale hay-adda sirta ee soomaaliya ee nasa loo yaqaano ayaa maalmahan waxa ay wadeen baaritaano ku aadan in ay gacanta ku soo dhigaan dad aad u badan oo la sheegay in ay ku dhex milmeen shaqaalaha dowladda kuwaas oo la shaqeeya xarakada al-shabaab ee ka dagaalanto koonfurta iyo bartamaha soomaaliya khubarada u dhunduleela dhanka amniga ayaa waxay taxliiqin badan ka bixinayaan isku dhex milankan iyo sidoo kale waxa keenay inay isku dhex milmaan laamaha ammaanka iyo shaqaalaha rayidka ah dowladdan hadda jirta ee farmaajo uu hormuudka u yahay ayaa lagu eedeynayaa in wax badan aysan ka qaban dhinaca amniga cabdiqadar cabdiraxiin ibraahim raadio cadaado muqdisho
madaxweyne galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa maanta boqosho waxa uu ku tegay talisada ciidamada xoogga dalka iyo kuwa buluuska ee haramcad ay ku leeyihiin magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowladda galmudug madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug axmed cabdi kaari qoorqoon xubnaha la socda ayaa maanta waxay boodeen xarumaha ciidamada kala duwan ee dowladda federaalk soomaaliya ee ka howlgala deegaanada galmudug si gaar ah degmada dhuusamareeb ee caasimada dowladda galmudug madaxweynaha axmed cabdi kaari madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa wareen waxu booday xarunta ciidamada xoogga dalka qaybta kooiyo labaatana isagoo warbixin kaga dhageystay taliyaasha ciidamada intaas kadib madaxweyne wuxuu ciidamada u kala daarmay inay dargeliyaan howlahay u hayaan guud ahaan dalka gaar ahaan dowlad goboleedka galmudug shacabkiisa ku nool intaas kadib madaxweyne axmed cabdikaari qoorqor wuxuu booqsho uu ku tegay taliska ciidamada haramcad ee booliiska waxaana ciidamada haramcad uu ku ammaanay doorkii wanaagsan ay ka qaateen sugidda amniga xilliga doorashooyinka galmudug waxaanu kula daarmay inay dargeliyaan howlaha ay u hayaan shacabka dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor ayaa maalmahan waxa waday kulamo uu la qaadanaya saraakiisha ciidamada amisom ka howlgala deegaanada galmudug hayeeshee uusan weli la kulmin madaxda kale ee kasoo horjeeda oo qaarkood ay ku sugan yihiin magaalada dhuusamareeb ee caasimada gobolka galgaduud maamulka gobolka mudug ee maamulka puntland ayaa sheegay in tillaabo milatari ay ka qaadi doonaan haddii dowladda federaalk soomaaliya ciidamo ka socda ay geyso gobolkaasi sida warkan uu ku faahfaahinaya xaashi cumar xasan gudoomiyaha gobolka mudug ee dowlad goboleedka puntland axmed muuse nuur ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay qorsheynayso in ciidamo fara badan geyso deegaano ka tirsan gobolka mudug maamul ahaanna hoos taga puntland gudoomiyaha oo u warrama mid ka mid ah warbaahinta ka howlgala deegaanada puntland ayaa waxa uu sheegay inay ka warheleen qorshaha ay wado dowladda federaalk ah islamarkaana bisha saddexaad ee sanadkan ay ciidamo u daabulayso magaalada gaalkacyo si ay ugu qabsato degmooyinka gobolka mudug waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray gudoomiyaha gobolka mudug ee puntland in tallaabadaas ay dowladda federaalka ah ku fashilmi doonto iyaga oo isku dayi doona inay puntland ka saarto deegaanada ay ka maamulaan gobolkaasi mudug ugu dambeyn waxa uu sheegay gudoomiyaha gobolka mudug ee dowlad goboleedka puntland axmed muuse nuur haddii ay dowladda qaado tallaabadaas oo uu go-aankoodu yahay inay qaadaan tallaabo militari ah oo ay kaga jawaabi doonaan haddii qaybo ka mid ah deegaanada puntland la keeno ciidamo ka socda kuwa dowladda federaalka soomaaliya hadalka gudoomiyaha gobolka mudug ee dowlad goboleedka puntland axmed muuse nuur ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dowladda federaalk ah ay dhowaan ciidamo fara badan geysay deegaano ka tirsan gobolka gedo taas oo abuurtay xiisad weli ka taagan gobolkaas khubaro dhanka amniga ah ayaa sheegay in dhibaato amni ay ka dhalan karto haddii la qaado dhagxaanta hadda lagu jira wadooyinka ugu muhiimsan magaalada caasimadda ah muqdisho sida warkan uu ku faahfaahinaya cabdisataar axmed xaaji kadib markii wasiirka amniga xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed abuukar islow ducaale uu sheegay in la furi doono wadada wadnaha ee magaalada muqdisho lana xiri doono wadada warshadaha ayaa saraakiisha ku xildheer arrimaha amniga waxa ay soo jeediyeen in arrimahaasi aysan ku imaan karin nabadgelyo kornel buule oo ka mid a saraakiisha ku-xildheer arrimaha amniga ayaa waxa uu sheegay in wasiirka amniga shaqadiisu ay tahay in la xiro wadooyinka islamar ahaantana uu ku saxan yahay marka ugu horeysa in wadadaasi la furo balse amnigu uusan ku imaan karin xiritaanka wadooyinka waa maasanta wasaadan kuu mahadcelinayaa wasiirka amniga waa shaqo isaga horta uu leeyahay hadii uu yiri tan warshadaha hala xiro tanna hala furo mas-uuliyadda dee isagaa wasiir oo horta uxil saaran waa mas-uuliyadda ka saaran tahay wanaageeda iyo xumaanteedana isaga unbaa iskale dee waa dawladdan uxil saartee maahan wax muxuu ahaye waa hadda dhibaato keeni kara ilama ahan waayo hadda warshada halbo wadada halbowlaha waa wadadan dheer ee xamar iyo afgooye isku xirta midna waa musan warshidaha waa wadooyinkii ciidamada waa ay u badnaayeen inkastoo hadda waa shacabka degeen waagi hore ula ahaa dhulka iyo danta guud iyo ciidamadii ay deganaayeen ma mari jirin waagi hore shacabka kuma banayn oo baawulo xataa dawlad ma saarnayn maadaama hadda magaalada iska ballaartay waa loo samayn karaa meel kale kaga wareegaan waa loo samayn karaa laakiinse wadadan warshadaha in la xero arday dawladda ku farsa ama wasiirka oo uu ku hadlayba anigu waa soo dhaweynaya Ee, wadada weyn oo muhiimada albuulaaba haddii la furay waa soo dhaweynaya wax dhibaato ma arka kornel boole oo hadalkiisa sii wata waxaa ugu baaqay dhinacyada booliska iyo nabad sugidda inay la yimaadaan waxqabad dhab ah oo ay ka foojignaadaan weerarada ay geysanayaan al-shabaabba waxaa la la raadinaya in amni la helo waayo oo ee, soonaha ee wa- ciidamadu u badan yihiin wadooyinka ee damxoa ee gaarka ah sidii hadda gaashaandhig oo habeen lagu isticmaala ficil lagu soo tuuray in la mxoahay haddii la yidhi hala xiro wadada kale halbowlaan hala furo haddii la yidhi wax dhibaata aniga uma arko aad baan u soo dhaweynayaa waxaan ee, ee, amnigana waa bay marka waxaan la isleeyahay aniga waa wax uun adiga aragti fiican inay tahay oo hadda wadada weyna in la furo halbowlaha tan kalena markay wa- wana- amniga sii wanaagsanaad aya waa la furi doonaa insha allahu ma xuma ani waxba hadda aragti xumaana uma arko adana horta in xamar wadooyinkeeda dhan la jiro wax amni ay ke- ay keenaysa male waa aragnay waxaa ka yimid iyadoo meel la maraan wax amni ay sugayaa dhagxaan fara badan loola dhigi ma jirto amniga dadka shacabka iyo dawladda inay iskala qayb qaataan ayaa muhiimada ah xamarda amnigeeda hadda maanta gudaha iyo dibiddaba in laga sugo waayo xamar bannaankay ka furan tahay wadooyinka soo galayo oo yaryarka ah ee in la kontroolo amni ciidamo la dhigo dadka shacabka la wacyigeliyo unbaa amniga lagu sugi karaa wado dhagax la dhoobay iyo wado ci- waxba waxba amniga kuma sugayso waxay hadalka kornel boole oo ka mid a saraakiisha ku xeeldheer arrimaha amniga ayaa ku soo aadaya xili wasiirka amniga xukuumadda soomaaliya uu ka dhawaajiyey in la xiri doono wadada warshadaha ee magaalada muqdisho oo ah wadada ugu horeysa wadooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho waxaana wasiirku uu sheegay in la furi doono wadada wadnaha oo holbolo ah magaalada muqdisho waxaana dowladda federaalka ay ku guuldareysatay inay furto wadooyinka ugu muhiimsan ee caasimada soomaaliya ee muqdisho wasaaradda amniga jubbaland ayaa shaacisay in ciidan ugu badnaa oo dowladda federaalk soomaaliya ay geysay gobolka gedo ay isku dhiibeen ciidamada jubbaland ee ku sugan duleedka magaalada balxawe gobolka gedo jubbaland sidaa warkan oo mar kale ku faahfaahinay cabdiqaadir cabdiraxiin cad iyadoo oo dhowaan dowladda federaalka ah ee soomaaliya ciidamo aad u badan ay geysay qeybo badan oo ka mid ah gobolka gado siiba deegaano iyo degmooyin hoos yimaada degmada baled xaawo ee gobolka gado ayaa warar saacadihii u dambeeyay soo baxaya waxay sheegayeen in ciidamadaasi ay barakacyo sidoo kale cayogjuleynba ay ka bilaabeen degmada buula xaawo ee gobolka gado maamulka jubbaland laamaha ammaanku waxay sheegeen in dhammaan dadkii shacabka ahaa ee ku dhaqnaa degmada buula xaawo ee gobolka gado ay iskaga barakaceen degmadaasi ka gadaal markii ciidamadu canshuure iyo sidoo kale weliba hanjabaada ay kala duldhaceen dadkii shacabka ah halkaasi ku dhaqnaa sidoo kale wararaan helina waxay sheegayaan in ku dhowaada afartan iyo lix askari iyo sidoo kale gaadiidkooda dagaalka ay u goosteen dhinaca iyo maamulka jubbaland islamarkaana ay iska dhiibeen deegaan u dhow degmada baled xaawo ee gobolka gedo halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidanka daraawiishta maamulka jubbaland afhayeenka wasaaradda amniga jubbaland cabdinuur ibraahim xuseen oo la hadlayay idaacadda raadiyo cadaado xafiiskeeda magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay in ay soo dhoweynayaan cid walba oo kasoo goosanaysa ayuu yidhi maamul doonaya inuu maamul kala bul- burburiyo taas uula jeedo dowladda dhexe ee soomaaliya sidoo kale wuxuu sheegay in dowladdu ay si sharci darraa ciidamo u geysay gobolka gado islamarkaana iyagu aysan raalli ka ahayn wuxuuna dhinaca kale hoosta ka xariiqay inay soo dhoweynayaan cid walba oo kasoo goosanaysa dhinaca dowladda dhexe gaar ahaana ciidamadii ay dowladdu geysay qeybo ka mid a gobolka gado ciidamadan oo iskugu jira milatary booliis iyo sidoo kale kuwa sida gaarka u tababaran ee haramca loo yaqaano ayaa wararku waxa ay tilmaamayaan in dhinaca jubbaland ay u goosteen ma jirto wax xaqiiq ah oo caddaynaya in ciidamadan dhinaca jubbaland aaday ay ahaayeen kuwii dowladdu ay geysay qeybo ka mid a gobolka gado balse idaacadda raadiyo cadaado xafiiskeeda muqdisho ayaa u kurgashay sidii ay u ogaan lahayd xaqiiqada dhabta ah ee ka jirta degmada buulaxaawo iyo sidoo kale hadalka afhayeenka hadiiba ay isqabanayaan dhowr jeer waxaan la xidhiirnay laamaha ammaanka degmada baled xaawo iyo saraakiisha horboodiisay ciidamada dowladdu ay geysay degmada baled xaawo dhammaantoodna waa ay ka gaabsadeen in arrinkan ay ka hadlaan balse sarkaal aan la hadlay waxa uu ii sheegay in haba yaraatay ciidamadii ay ku yimaadeen degmada buulaxaawo uusan jirin hal askari oo u goostay dhinaca degmada buulaxaawo iskaba daaya inuu damac ka gale dhinaca kale wararkan iyana
golaha isbuldoonka ee maamulka jubbaland ayaa sheegay in madaxweynaha jubbaland uusan awood lahayn in hubka dhagis uu ku sameeyo cabdistaar axmed xaje warkan ha faahfaahiye golaha isbedeldoonka deegaanada jubbaland ayaa sheegay in madaxweynaha maamulka jubbaland uusan awood u lahayn inuu hubka dhigis ku sameeyo siciid nuur oo ka mid a xildhibaanada golaha isbedeldoonka ayaa shaaca ka qaaday in madaxweynaha maamulka jubbaland uusan awood u lahayn in maamulka axmed madoobe uu ku sameeyo hubka dhigis waxa uu sheegay in dhinacooda ay heegan buuxa ku jiraan oo ay la socdaan dhaqdhaqaaqyada ay sameynayaan maamulka jubbaland ugu dambeyn waxa uu sheegay in xal aysan ku jirin in ay la dagaalamaan maamulka jubbaland shacabkana aysan doonin in lagu dagaalamo magaalada kismaayo
in arrintaas kaalayso aad leedahay hub baan hub cid baan hub ka dhigaya oo inuu hub ka dhigaya ahne arrintaas arrin hadda wax lagu qaswaca weeye saaka ina kaba hub yara kabana idin yara xaqiiqiya haddii aad maragshay jubbaland wax la beesha uu egan ba waa wax weysan jeesay beeshiina waa la wada lahaa cabdinaasirna beeshiisiibuu ka haystay axmedina beeshiisiiba u arkay xidigna beeshiisiibuu ka haystay inay taasi dhici doonto waa waxyaalaha iska fanigaa weeye wax lagu qaslo weeye toban qof iyo shan iyo toban qof iyo waa dili karaa axmed isagana waa laga dili karaa laakiin hubban hub ka dhigaya arrintaas arrin gadmaysa ma aha waxaan leeyahay dimaagaan haddaan f c steen magaaladihi maraykanka f c steen tahaa iyo hadduu xalay la yimid taagii degay laakiin afarta bashiike axmed haddii horaa dadka hubka kaga dhigi karo anigu arrintaas ku uu degdegay baan dhihi karaa ugu dambeyn waxa uu dowladda kenya ku eedeeyey inay had iyo jeer ay qarqarinayso wasiirkii baxsadka ahaa ee maamulka jubbaland cabdirashiid janan waxuuna dowladda kenya u soo jeediyey in ay dowladda federaalka usoo gacan geliso wasiirka amniga maamulka jubbaland in la hubo waa muhiim maaha taasi iyadu doorkooda jirtaba hadda iyo kow iyo beel la hubeeyey iyo kooxo la hubeeyey iyo wax tirimaysa hubku waa kii soomaaliya baa awalka ribay kii horena qaabka laga taagan yahay dee dowlad baa laga loo hubaysan dowladdu door bay leedahay doorkeedana waa qaadanaysaa marka shaqada gaba ay ka hayso de waa shaqadii iyaga loo doortay oo loo dirsaday wax horay laga waayay bay ah haddana waxaan leenahay shaqadiina nabadku daare oo sii dadalgeliya xuduudaha dalka idinkaa ladinka rabaya anaga shacabkaana lagama rabo anigu hadda macna ma leh raadintiisu xaqiiqiyan adigu marba ciidda soomaaliya cagaha ku haya wuxuu jiraa oo joogaa nimankii awalba shalay wasiirka uu ahaayo wakiilka uu ahaa waana loogyahay nin kenya u shaqeynayo ahaa maantana kenya ku maqan yahay kenya waan tooriyeeyey laakiin danta raadin doon ha gaarta ha gaartee wasiirsadana marbu gacanta dowladda soo geli doonaa oo ciqaabtana marin doonaa ilaa hadalka siciid nuur oo ka mid a xildhibaanada isbedeldoonka ayaa kusoo aadaya xili maalmihii dambe ay soo ifbaxeen warar sheegaya in maamulka axmed madoobe uu dambacsan yahay qorshe ah in hubka dhigis uu ku sameeyo dhinacyada mucaaradka ugu horeeyo cabdinaasir seeraar iyo sidoo kale cabdirashiid xidig oo ku sugan gudaha magaalada kismaayo waxayna magaalada ku dhex wataan ilaala u gaara warkii duuru intaas ayuu ku dhigay intaan warkan warkacida u kulma doono duur wanaagsan